duruufaha iyo wacyiga iyo waayaha lagu shaqaynaya waan garanaynaa waxaa la rabaa inaad ka fooljignaataan cadowga dhagarta maleegaya ee tuuraaya hamiinka inta soo dhuunta ka shaqaynaya inuu caasimadii hoobiye ku tuuro oo aan laydinka raba inaad ogaataan waa kuwaas haddii labaatan nin meel la dejiyo ee labaatankii nino tobanna ay fasaxaan tobanna ay seexato macnaheedu waxaa waa wixii waa la tuuraa hawshu waxay noqoe kud u guura qanjo u guur intii la yidhi waa leedahay sargaalkii la yidhi intaana leedahay askartii la yidhi waa leedihiin inta ka seexataanoo layacaado dhacdo ama isfasaxdaan ama shaqay weysaan inaysa dhicin in la tuuro hoobiye laga soo tuuro iyo katuusho laga soo tuuro ee aan caasimadii qalqalqa gelin taas marka inaysa dhicin aan laynka rabaa haddii ay dhacdana sargaalkaa lagula xisaabtamaa sargaalkaa lagula xisaabtamaa oo loo xiraa askari waa isna la rabaa inuu ciqaabo u xiro saraakiishiinaan eedda adinkaa qaadaya wax askartaan ay qaadaysa lama arko hadday dhacda inaa inta ku shaqay weysaan aa adinka seexataan adinkaa maxkamad la idiin keenaa laakiin wallaahi waa bilaahi waa tallaha inaan la aqbalin sargaal inta shan kilomitir shan kilomitir isku meera hal kilomitir inta la siiyey oo kolom loo buuxiyey inuu intuu iska seexdo hoobiyo tuuro uu sargaal sii ahaada inaysa dhicin intuu seexdo layac inta ku dhacdo uunta seexdo ciidan ku shaqayn waaye ribood keeni waaye ee la dhaho hoobiyaa la tuuray subaxiina daalaq daalaq inta yidhaahda in uu yidhahda sargaalan sii ahaa lagama yeela asaan maxkamad geynaa maxaa yeelay caasimaddii dhan way dhib ku tahay maxaa yeelay eelaboorkay dhib ku tahay diyaaraddaa joogsanaysa maxaa yeelay cadowgiyaa niyad ku yeelanaya marka la iskama yeelaya hadaa moodani la iska yeelaya la iskama yeelaya isla xisaabtan dhaba waciid ballanaa la kala qaadana qof kasta waxaa loo sameeyey waajibaad uu qaato halkaas intaasaa leedahay inta uu leeyahay la rabaa inuu adkaysto